bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal baraysafa ilaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraamna muunka doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhawya sinhayta dhegaystayaal cali guudlaabe iyo yuusuf dabageedo khilaaf hadhaha gali wadahadaladii farmaajo iyo rooblayka dambe inti fashalma diiwaangelinta musharaxiinta xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi oo si rasmi lahan gebagabeeya maxkamadda caalamiga i c c oo longudbi dacwad ku dhan ee dowladda federaalk soomaaliya ciidamo kenyan oo dhimashadii dhaawac kula kulmay qarax miilkudhiya akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaankudoor korona kooxaha taalibaan oo la wareegay afghanistan oo xukun adag harogi iyo w h o oo raashin kujaarta fadaayta qaxootiga ku nool dalweynaha dalka kenya barayso fayle dhegaystayaal weliba waa barayso sabtewa taariikhda milaadiga weliba ee ka beegantaa labaatiyo shanta bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasi weliba hana qodobadii warkaana hiraamnimoonka dor koronaya haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii hiraamnimo faahfaahsan barayse faylah dhegaystayaal meel kasta isin roogdaan iyo si walba isin maqalka idaacadda hasiindeeraha iyo dhammaantiinba diiwaangelinta musharaxiinta inteegan aqalka sare gobolada waqooyi soomaaliya weliba lakawada ingeegka la gabagabeeya kureed markii maalinta kureed markii maalinta beriye la fadaha in tababar lan sameeya ergada doordaasa xubnaha aqalka sare diiwaangelinta weliba bilowdatay maalintii khamiistaha ay tii welibana guddigii oo sheegana intii oo dardar geli doona hanaanka doorashada aqalka sare jadwalka weliba ku qoran in doorashadii bilaawato labaatiyo siyeedka bilong ee ero labaatiyo siyeedka bilong welibana markaasi ka beeganta talaadada hadareerta welibana markaas ka egdaa soddonka bili setembar ee sanadku doorashada iyo weliba si wadajiraan maamulo doone gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare xigeenka soomaaliya weliba kurkulo dareer doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble khilaaf xoogan ee weliba hadhax galay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas yuusuf axmed xagar dabageed kaasi oo ka sameysami doorashadii ku dhiyay magaalada jowhar aqalka sare khilaafkii weliba ka dhaladay kureed markii madaxweyne ku-xigeenka dalbadii in in gaarlanka heri kuriso kumadda haan aqalka sare oo kumadda kuraastay musharaxiinta oo doorashadii ku dhiiday magaalada lamaada mas-uulaya weliba khilaaf jo sheeganay intixakata doorashada dareertii welibana hadda ka howlanyana sidii dardargeli lahaayay doorashadaas gudoomiyaha baarlamaanka tumisiyeedkii bilan doorashada aqalkii oo ku bilaawatay magaalada jowhar welibana markaas buu ka dhaladay kuriso kumadda kuraastaas oo madaxweyne ku-xigeenka fadaa in lahansaara xildhibaano ku tirsan hirshabeelle iyo buuq iyo gacanqaad ka bilaabay xili ay dhammaatay codbixinta tirada doorashadaas kurisigii lixaad ee doorashada aqalka sare ee deegaanadaas oo shan kumadda la dooraday madaxweyne ku-xigeenkii weliba hajeeday in hal kursa lanka tanaasulo falkaasi weliba laka eedayay falkaase iyo weliba markaas laka eeday xubno taageero xildhibaanadaas oo madaxweyne ku-xigeenka garabsiyaay welibaniyo fadaana in musharax kiisho guuleysada dowlad goboleedka galmudug oo ciidamo fara badan ka daadguraytay gurceel iyo sababtamayo maamulka galmudug yaa hamiinadii yaa hamiinami yaa isla amiin weliba ciidamo fara badan oo wada baabuurtay dagaalka noocyada shalgadiisan ka daadgureeyay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud kureed markii meelaas laku dareemay abaabul iyo wadaan maleeshiyaad hubaysan ciidamadan oo ha ku bahi magaalada dhuusmareeb iyo weliba xalay dirana gurceel islamarkaana weliba markaas degana dhowr meelood oo ku tirsan magaalada weliba la sheegay in ciidamadan ay ku horsadaan abaabul gurceel ay ku wadaan maleeshiyaad beeleed oo hubaysan dadka deegaanka qaar kumida oo hawariyay in xalay gudaha magaalada iyo hagaleen ciidamo fara badan oo wadada baabuurta dagaalka noocyada ay shal gadiisan taasi oobsaha ku wajahday dadka deegaanka taliyaha ciidanka booliska gurceel cismaan cali huude oo la hadlay warbaahinta weliba xaqiijay in laamaha ammaanka maamulkaas iyo baa gacan bare ka wada doonan qof alaala qofkii markaas ee wada rabshad dadkan ogolayna taliyaha beleyska iyo weliba saasaato xaqiijay in maleeshiyaadkan hubaysan oon abaabulon qaab beeleed iyo fadahayaan in qalalaasyo ka sameeyan magaalada magaalada gurceel ee gobolka galguduud weliba abaabul weyn hadda ka wade maleeshiyaad kaandoodahaya ka-aan doodahaya in markaas la dulmiya laakiin maamulka weliba xaqiijay inaan dhintaas iyo marna aan weelo doono oo deegaanka kiishay ay ilaali doonaan amniga kiishay garyaqaan yuusuf cabdi faarax oo ooe oo ah hogaamiyaha qareennada dacwadda ku gudbiyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya weliba sheegay in maxkamadda dembiyada caalamiga ee hoosteedasa qaramada midoobe fadhishaya magaalada heeg ee dalka netherland iyo aan gacan geliyaan afar kiis oo dowladda ku dhan eh afarta kiis weliba kow ku ahaa arinti ikraan tahliil faarax oo saraakiil ku tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya laku tuhumahaya intii oo dileen kuriyad markii la waaye labaatiyo litii juun ee sanadkun horaantis weliba dacwaddaas kuran lan gudbay dowladda kiiska lamaada weliba waa rabshadooya ku dhiya magaalada baydhabo doorashadii ee tumiyosiyeedkii kuriyadna magaalada qafaaladay mukhtaar row abu mansuur oo kuma tahay musharaxiinta qodobka saddexaad weliba waa cunaqabateynta dowladda federaalka iyo hekorogdi magaalada kismaayo xilli markaas khilaaf xoogan dhexeeya dowladda iyo maamulkaas saaslimada weliba la roojiyay xilligaas duulimaajadii sida maalinla enseeda jari magaalada kismaayo dacwadda afaraad weliba waa dhalinyarada lanqaada eritreya oo la sheegay in weli la waayeysinya garyaqaan yuusuf cabdi faarax waliba xaqiijay in dowlo in maxkamadda dembiyada adduunka i c c soomaaliya xubinku hayna islamarkaana i aqbalay ee eedamoogaas lahanjeedii dowladda madax xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weli weliba ka adkaysidaha qodobada qaar iyo iska hayaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble idaacadda welibaywelibaay helay weliba ayay ogaatay in wadahadaladaas iyo burburan kureed markii madaxweyne farmaajo ka adkaysaday in shakhsiyaadka qaar la bedelo kureedna laga bedelay shakhsiyaad ushegshay ku dareer sada la sheegahaya wasiirka amniga iyo kow ku eh cabdulaahi nuur oo magacaabay ra-iisul wasaaraha iyo taliska nisa hayeeshee mas-uuliyiin ku tirsan villa soomaaliya oo codsaday in magaasho lanshaagna weliba xaqiijana in wadahadalada iyo ka dhammaadeen guuldaro sidii hadalkan dhakeen xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo ilaayo hadda unku hadalna burburka ku kooyay shirkaas lamaada dhina laakiin wasiirka warfaafinta galmudug axmed shireex falaaqle iyo weliba xalay sheegay in galmudug iyo waqti badan kabiyi doonta sidii iyo waqti badan kabiyi sidii linkadab qaadan lahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laakiin weliba xaqiijana inuu hadda walban ku qabado korna wasiirkii caddeeyay in galmudug iyo faro kulubati dhaadhexaadintii lamaada mas-uul madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble sidoo kale wasiirka warfaafinta galmudug iyo xaqiijiyay in hadda madaxweynaha galmudug ee ku dhex baxay dhiniyadaas islamarkaana maamulada kale uusa fursad sii doonaa siyo khilaafkaas yoon xaliyaan suus hadalkan dhiki wararka aanu ku helayna degmada ceel waaq ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya waliba xaqiijahayna in meelaas shalay galab kudhii qarax usujaysidii khasaare shalgadiisan dadka deegaanka qaar waliba xaqiijana in qaraxaasi usahay miinada dhulka laka aasow waana la kiri afaafka hore saldhigga ciidamada kenya iyo kulahayn ceel waaq inta la xaqiijiyay qaraxaas waliba kaa muudeysay dokuminta ciidamada kenya ee amisom ku tirsan saaslimada waliba goobta ka dhaawacmay ilaa lix kale ciidamada dowladda kenya waliba sidoo kale afduudana lama qof oo shacab ka agdhawaaya goobta falkaasay ku dhiya ilaa iyo haddama jarta walwareega kubay maamulka degmada ceelwaaq ee gobolka gadoe koonfurta soomaaliya oo ka eedan afduubka lanjeysidii muwaadiniintaas ciidamada ilaalada badda ee iyo bariga dowlad goboleedka puntland iyo weliba saacadogii lahdhaafi howlgal qorsheysan oo ka sameyna gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari howlgal kun iyo ka sameyn ciidamada puntland weliba hayko ku dhange maleeshiyaadka deegaanka iyo saasilnimada dagaalyahanada al-shabaab iyo daacish oo xiliyada qaar amiinkii weeraraha ka qaadeen gudaha magaalooyinkaas ujeedka howlgalka weliba markaasay hay sida loonsugu lahaye ammaanka magaalada boosaaso oo mararka qaar ku dhiyaan faldambiyeedyo si kastaba haddoo ciidamada puntland iyo weliba marar badan sadun oo kale howlgal ku dhanka al-shabaab iyo daacish yoonku fuleyna deegaanada dhulbeereedaha dhulbuuraleyda ee gobolka bari weliba markaas iyo kulkulmana dagaalo shalgadiisan oonkukooy dhiniga iyo al-shabaab meelo warkaasi dhegeystayaal sinkokoyahaye hiraamnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka taliyii hore ee caanka hayay ee bileyska bileyska diinta ee taalibaan weliba xaqiijay in iqaab adag la marsiiyi doono qof kasta oo reer afghanistan eh oo faldembiyeed gacantiiska jeysada falalkiiyo samayi doonaan weliba koow ku ahaa dil gacangooyow isaaslimade in dadka markaas falalka kala gala la ciqaaba mulla nuurudiin tarabi oo haddee mas-uulka xabsiyada dalkaas iyo weliba a b news aan xaqiijay in gacanta lagu gooyi doono qofkii walxada in la dili doono qofkii qof dila marna sharciga iyo lankusaray mala yeedhi taasayna weliba waa amnigan yakajara weliba xaqiija inay qaabtun dhallinyaabo korna waayo weliba waa la shareecow qof kasta oo faldembiyeed gal iyo falkaas lagu fuliye laakiin weliba xaqiijay in meel fagaare linjeeyi doono dadka faldembiyeedka noocaasay gali taasay oo markaas laku guurow dhaqankii hore ee taalibaan kun sagaal boqol iyo sagaashimeeyadii dadkiioo ka sameey jareen laakiin weliba meel ka saaray caradu ku dhaladu korta haddii qof faldembiyeed gala la cafiya taasee weliba ka tilmaamay in sharciga gebihaanbula kutumadi qofna mala ku weelow in sharciga kutumado qofna mala ku weelow in sharciga kaxadguduba sharcigiiya sareeyeeri tan iyo markii awoodda afghanistan ay la wareegeen tumiyo shantii agoosto taalibaan welibay bilowtay in xukuna iyo sharce iyo hekrogda magaalooyinka afghanistan warkii isan kula dareertan dhegaystayaal idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhaban taninkaya hadan u kulmaano warkan lamade ammaano allah